ka aanu ku jirin ka zina zina zinadii iyo waribaa ribadii laysku waafaqsanaa inay xaaraan tahay iyo walkhamri khamrigii iyo walxukmu bigayri shariicati illah sharciga ilaah mid ahayn wax lagu xukumo ilaa hayri dalika kuwaan ku ahan ilaa laga gaadhayo wahuwa kaafirun kaasi waa mid gaaloobay biijmaaci lmuslimiin muslimiin siay isku waafaqsan yihin ashyaada xaaraan tahay ee ilaahay uu xaaraantimeeyey waxay u qaybsamaan ashyaa xurmadoodu ay tahay mid macluuma oo dadkao dham ay wada yaqaaniin sida zinada iyo ribada qaybo ka mida riba waxa weeyaan annasiya oo kale iyo khamriga cabbitaankiisa iyo sharciga ilaahay waxaana in laysku xukumo hawlaha noocaasi waa hawlo xaaraama inay xaaraam yihiinna laysku waafaqsan yahay shakina aanu ku jirin dadkuna ay yaqaaniin ninka marka ashyaadaasi xalaaleeya idha waa xalaal ama isaguba xalaashada waxau noqonayaa mid gaaloobay oo kufri ku dhacay bikhilaafi arrimaha aan laysku waafaqsanayn xaaraam yihiin arrinku haddii arrin khilaaf uu ka taagan yahay xurmadiisa qofka idhaahdo waa xalaal ee ku ijtihaada dee lama gaalaysiinayo masaa'il badan bay culimada islaamku isku khilaafeen oo qaarna ay yidhahdeen waa xaaraan qaarna yidhah xaaraan maaha way ijtihaadeen marka culimada yidhi waa xaaraan kuwa yidhi xaaraan maahana waa ijtihaadeen maca dalika dee isma gaalaysiiyaan culimmadoo ma yidhahdaan mar haddii mas'aladaasi hebel uu odhan waayo waa xaaraam wuu gaaloobay dee ma yidhahdaan laakiin ta lagu gaaloobayo waa xaaraamta laysku waafaqsan yahay ee shaki aanu ku jirin ninka yidhahdo waa xalaal qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi afa xukma aljaahiliyati ma jaahiliyada xukumkeeda yabquuna doonaya xukum kasta oo xukumka ilaahay khilaafsan waa jaahiliya wey waayo muxuu ku dhisan yahay jahli ayuu ku dhisan yahay iyo waxma garannimo waman axsanu yaa ka wanaagsan min allahi ilaahay xukman xagga xukumka liqowmin qowm yuuqinuuna arrinkaa yaqiinsan ilahay cid ka xukun wanaagsan markaa ma jirto ninka yidha ilahay cid baa ka xukun wanaagsan ayaddan u beeniyey laakiin xukumka ilahay wanaaggiisa yaa fahmaya dadkao dhan ma wada fahmayaan alqowm aladiina yuuqinuuna baa fahmaya qoomka yaqiinta gaadhay ee iimaanku qalbigooda si toosa u galay laakiin ninka iimaan daciifi uu ku jiro amaba se iimaanba aan lahayna nifaaq qalbiga uga buuxaa xukunka ilaahay wanaaggiisa uma muuqdaba waa ku taagtaagan yahay oo geesu la leeyahay waa la foolxun yahay isaga wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi waman lam yaxkum ka aan ku xukumin bimaa anzala allah shayga ilaahay soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu alkaafiruun waa kuwa kufriga la yimi kufriguna waa laba qaybood oo kufri diinta lagaga baxa ayaa jira iyo waxyaabo sharcigu kufri uu ku tilmaamay hase ahaatee la idhahdo kufri asqar ama kufrun duuna kufr oo diinta aan lagaga baxahay qofka sharciga ilaahay waxaan ahayn wax ku xukuma haddii waxa weeyaan arrinkaasi uu xalaashanayo amabase sharciga ilaahay uu ka fadilaayo ama sharciga ilaahay uu inkirsan yahay u diidan yahayba uu dafirsan yahay waa ku gaaloobaya alxukm bigayri ma anzala allah haddii sharcigii ilaahay uu ogol yahay oo aanu xalaashanayn alxukm bigayri maa anzala allah oo aanu sharciga ilaahay ka fadilahayn oo aanu la nasaynahayn markaana kabiiro iyo dembi weyn mid ku dhacay buu noqonaya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi waman lam yaxkum ka aan ku xukumin bimaa anzala allah ilaahay diinta uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum aldaalimuun iyaga ayaa kuwa daalimiinta ah ee shaygii dhigay meesha ku habboonayd meelaan ahayn oo caalamkan de waxaa ku habboon in sharciga ilaahay lagu maamulo ninka shay kale ku maamulo shaygii meeshiisi meelaan ahayn buu dhigay waayo caalamka ayaa sameeyey ilaahay baa sameeyey subxana wa tacaala ilaahay sameeyey baa soo raaciyo kitaabkii lagu maamuli lahaa lagu kala wadi lahaa markaasi ayaa dadka qaarkood ay yidhaahdeen kitaabkan laguma kala wadi karo hadda ilaahay baa soo raaciyo yihi kaha lagu kala wado markaasay dadka qaarkood yidhahdeen kitaab kale aan u dejinayna oo lagu kala wado intay ki ilahay dhinac iska dhigeen bal waxaad ka warantaa imika waxayna hor yaalla riinkoodh nin baa soo sameeyey riinkoodhka wuxuu soo raacinayaa buug buuggaasi oo uu ku tilmaamayo sidii loo isticmaali lahaa wixii laga ilaalin laha iyo wixii loo ilaalin lahaa cid khilaafaysa arrinka noocaasi arki maysa nin waliba waxa wy nin buugga soo qaato akhrista iyo nin ciddii akhrisatay kasii qaataba wuxuu leeyahay bahalkan sidee loo isticmaalaa nin oona odhanayo ma jiro aniga ayaa imika waxa weeyaan u dejinayo qaabkii loo isticmaali lahaa waa hadda rinkoodhka yarayna hor yaallo wey qofka caynkaa lihi waxaa laga yaabaa caalamkaa dhana ilaahay uu abuuray kitaabkii uu soo raaciyey in lagu maamulo inaanu ogolayn waa caqli darra marka ilaahay baa subxaana wa tacaala addoomihiisa khabiir ah xogogaalu ah oo wixii waxa weeyaan ku habboon iyo wixii aan ku habboonayn wixii wanaaggooda ku jira iyo wixii wanaaggooda aanu ku jirin ilaahay baa og maslaxadoodii wanaaggoodu marka wuxuu ku jiraa maamulkooda iyo habdhaqankooda iyo habnololeedkooda inay ka qaataan kitaabka ilaahay uu soo dejiyey subxaana wa tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi waman lam yaxkum ka aan ku xukumin bima anzala allah diinta ilaahay uu soo dejiyey fa ulaa'ika kuwaasi hum alfaasiquun iyaga ayaa kuwa ka baxay ilaahay daacadiisii daacat allahi waa kuwa ka baxay xukmina marka laga hadlaayo ma aha inaynu eegno xukaamta oo qura iyaga waa laga rabaa inay sharcigale wax ku xukumaan laakiin ogow aayaadkan qur-aanka waa caam dadkao dhan bay la hadlayaan adigaa lagaaga baahaya inaad naftaada ku xukumto sharciga ilaah naftaada intaanad meel kaleba gaadhin inaad inaad reerkaaga iyo gurigaaga ku xukumto sharciga ilaah inaad qoyskaaga iyo usradaada aad ku xukumto inaad reerkiina aad caaqil u tahay ama suldaan u tahay aad ku xukumto in ninka xaak inka qaadiga ee maxkamadda fadhiya uu sharciga dida ku xukumo ka xaakimka ummadoo dhan u taliya inuu ku xukumaa looga baahan yahay marka maaha marka la idhaahdo ama laga hadlo alxukm bima anzala allah in xukaamtan indhaha lagu taago iyadoo qofka indhaha ku taagaya laftiisu sharciga ilah aanu ku xukumahayn xukmiga ilaahayna shaksigu ka bilaabmaya adigu isku xukun qoyskaaga ku xukun reerkiina ku xukun inta aad u talisa ku xukun wahaakada dabeeta maxaa soo baxaya ummad sharciga ilahay isku wada xukumaysa ummadda noocaasi inay suurtagal tahay inuu u taliyo mid madaxweyne oo isagu sharciga ilahaan ku xukumayn suurtagal maaha laakiin maxaa suurtageliyey dadka muslimiinta inay u taliyaan kuwa xukaama oo sharciga ilahay diinta ilahan ku maamulaya waxaa suurtageliyey muslimiinta laftoodii ayaa naftoodii iyo reerahoodii iyo ciddii mas-uulka ay ka ahaayeen aan diintii aan ku maamulahayn marka aayaadkan qur-aanka waxay la hadlayaan alxaakim walmaxkuum ka dadka u taliya iyo ka loo talinayo labadaba waa la hadlaya وqاaل تaعaaلى ilahy wuxu uhi iن الdiina diintu cinda الlahi ilahay agtiisa aliسlaam wey addiinna dee waxaa soo gudagelaya dhaqanka iyo habnololeedkii oo dhan marka dhaqanka ilahay uu ogol yahay iyo maamulka ilahay uu ogol yahay waa islaamku mid kale ma ogola وaqaala تaعaalى ilahy wuxuu uhi وman ybtغi qofka ka raadiyay غayr الإسlaami islaamka mid aan ahayn diinan diin ka dhigtaa falan yuqbala minhu laga aqbali maayo wahuwa isaguna fi اlآakhiraةi aakhiro min alkhaasiriin kuwa khasaaroobay buu ku jira waxyaabahaan diinta islaamka ahayna de waa fara badan yihin ama wax magac diineed le ha noqdaan ama wax magac nidaam le ha noqdaan iyo qaanuun wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi ina aladiina kafaruu kuwa ku gaaloobay biaayaatina aayaadkayaga sawfa nusliihim mar jeer dambaanu gelin doonaa naara naar kullamaa nadijat markastoy bislaato juluuduhum hargahoodu ay bislaadaan badalnaahum waxaanu ugu bedelaynaa buuhi ilaahay juluudan hargo hayraha aan iyada ahayn limaada liyaduuqu lcadaab si cadaabka ay u dhadhamiyaan waayo mandiqat lixsaas mandiqada dareenka ee qofku waa haraggaa sare wey waa dubkaa sare ayaa dareenka xanuunka waxa weeyaan dareemaya iyo qabowga iyo kulaylkii waxa la mida si awgeed mar kastoo haraggaa sare uu bislaado harag cusub ayaa loo samaynayaa buu leeya rabbi subxana wa tacaala si cadaabka ay u dhadhamiyaan oo ay u dareemaan ina allaha kaana casiizan xakiima ilahay waa mid awood iyo sharaf bale xakiimna wada wax xukuma xukumkiisuna xikmad uu ku dheehan yahay waqaala tabaaraka wa tacala ilahi wuxuu uhi falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay laa yuuminuun iimaankii laga rabay waajibka ku ahaa kuwa la yimi maaha xataa yuxakimuuk ilaa adiga xaakim ay kaaga dhigtaan fiima shajara baynahum waxyaabaha dhexooda ka dhexay isku khilaafaan uma dabeetana laa yajiduu aanay ka helin fii anfusihim naftooda xarajan cidhiri mimaa shayga ay ka cidhiirtoomayaan qadayta aada xukuntay oo wayusalimu ay hogaansamaan tasliiman hogaansi bimacnaa ay sii daayeen xukumkii ilaahay siiday oo ay fasaxaan oo aanay hor istaagin annaaqid alkhaamis waa buriyaha shanaad ee qofka islaamnimadiisu ay ku burayso man abqada qofka u cadhoodo shay-an shay oo mimaa diintii ka mida jaa bihi uu la yimi alrasuulu sala allahu alay wasalam rasuulku walow camila biha kuba camal fale faqad kafara qofkaasi waa gaaloobay sharciga ilahay inaad ku raali noqoto ayaa waajib kugu ah ama adiga waxa weeyaan shaygaas culays ha kugu noqdo ama ha kuu fududaado wa waajib waxaa kuguah inaad ku raali noqoto haddaad sharciga ilaahay ku raali noqon weydo oo ilaahay xukunkiisa aada ictiraaddo waad gaaloobaysaa walow sharciga aad kuba camal fashili qofka idhahdo wallahi ni anigu salaada waa neceba ilaahayna inaanu nagu waajibin baa fiicnaan lahayd hase ahaatee siday doonaysaba ha u dhacday mar haddii laynagu waajibiyo waan iska tukanaya dee tukashadiisaas waxba ka tari mayso oo salaadii waaba nin nacsan oo karaahiyaysan oo cadhoonaya cadhadaasi salaaddaa u nacay dee waa ku gaaloobaya oo diintii waa kaga baxaya qofkaas tukashada uu tukanayaana waxba ka tari mayso qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi waaladiina kuwii kafaruu gaaloobay fatacsan lahu halaag baa u sugnaaday iyo turunturo wa adalla acmaalahum ilaahay acmaashoodiina waa lumiyo bimacnaa wuxuu ka dhigay midaan qiima lahayn waxbana aan u tarahayn dalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay biannahum karihuu iyagu inay naceen maa anzala allahu diintii ilaahay soo dejiyey oo fa axbata acmaalahum dabeetana markaasu ilaahay acmaashoodii uu buriyey waxaa hadda ay tusinaysaa nicitaanka la naco ee loo cadhoodo shay diinta ka mid a inuu arrinkaasi yahay kufriyo gaalnimo qofka camalkiisana uu ku buriyey wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi ina aladiina kuwa irtaduu ka noqday calaa adbaarihim xaggooda dambe min bacdi maa intii kadib tabayana lahum lhudaa hanuunku u caddaaday macnaa qofku haddii shay riddo keensanaya uu ku dhaco isagoo jaahila lama odhanayo adigu hebelo murtad murtad baa tahay ee waa loo sheegaya waa la baraya shaygaas inuu ridday saa ogeed baa ilahay leeyay min bacdi maa tabayana lahum alhuda hanuunku intuu u caddaaday kadib waa xaqi oo waadixu ah ayaa haddana waxa weeyaa diintii uu ka noqday ashayaanu shaydaanka ayaa sawala lahum u qurxiyey arrinkaasi wa amlaa lahum waxna u yeedhiyey dalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay biannahum qaaluu iyagu inay ku yidhaahdeen liladiina kuwii karihuu nacay maa nazla allah ilaahay sharcigu soo dejiyey sanutiicukum waan idinku adeeci doonaa baynaan fii bacdi alamri ninkii diinta nacsanaa ninkii yidhi nacaybkaasi ayaan kugu adeecayaa ayaa waxaa la tilmaamaya inuu arrinkaasi ridaya maxaad u malaynaysaa ka isagu laftiisu diinta naca ee u cadhaysan diinta lafteeda wallahu yaclamu israarahum ilaahayna waa ogyahay waxaasi ay qarsanayaan fakayfa sidee buu arrinkoodu noqon idaa tawafathum almalaa'ika malaa'igtu markay oofsanayso yadribuuna wujuuhan iyagoo wajiyahooda garaaciya wa adbaarahum dabooyinkooda dalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay biannahum iyagu ittabacuu inay raaceen maa askhata allaha wuxuu ilaahay cadho gelinayay oo wa karihuu ay naceen ridwaanahu ilahay wuxuu raalli ka ahaa iyo diintu ilaahay ogolaa fa axbata acmaalahum dabeetana ilaahay acmaashoodii ayaa uu buriyey marka waxaa karaahiyadu waa laba intabi hadduu qofku shaygan uu u naco inuu diin yahay awgeed likawnihi min addiin taasi ayuu ku gaaloobayay laakiin qofku haddii uu karaahiyaysto shaygu dhibaatada uu leeyahay isagoo shayga laftiisa aan karaahiyaysanahayn taa ku gaaloobi maayo tusaale ahaan imika waa waktiga jilaalkii ee qabowgii qabowga waad karaahiyaysanaysaa laakiin salaada lafteedii inaad karaahiyaysataa waa gaalnimo laakiin qabowgaasi weysadu ay keensanayso salaada la socota waad karaahiyaysanaysa sidaa ogeed baa ilahi subxana watacala wuxu uhi kutiba calaykum alqitaal wahuwa kurhun lakum waxaa laydinku faral yeelay jihaadkii waana arrin aad karaahiyaysaneysaan maaha macnaheedu in la leeyahay jihaadka laftiisa iyo sharcinimadiisa aad karaahiyaysanaysaan ee dhibaatada uu wato jihaadku waayo qofkii xubnaha laga yaaba inay ka go-aan oo uu dhaawacmo waxaa suurtagala qofkii inuu dhintaba naftiisii uu waayo markaa qofku dhibaatada noocaas iyo soo gaadhaysa dhibaato ahaan inuu u karaahiyaysto taasi kufriyo gaalnimo maaha laakiin waxaa kufriyo gaalnimoa sharciyeynta ilaahay jihaadka laftiisa uu sharciyeeyey iyo jihaadka laftiisaba inuu naco qofku marka labadaasi arrimood aasaan laysugu khaldinayaan u baraaruj waxyaabaha buriye islaamka ee qofku uu kaga baxaayo diinta wuxuu ihi sheekhu raximah llah annaaqidu asaadis buriyaha lixaad man istahdaa qofka ku jeesjeesa billaahi ilaahay aw irasuuli ama rasuulka aw ilqur'aani ama qur'aanka aw iddiin ama diinta aw ilmalaa'ikati ama malaa'igta aw ilculamaa ama culimada ku jeesjeesa min ajli cilmihim cilmigooda awgii aw biayi shaciiratin ama calaamad ku jeesjeesa weyn oo min shacaa'ir alislaam calaamadaha islaamka ka mida kasalaati sida salaada iyo wazakaati iyo wasiyaami iyo walxaj iyo watawaaf iyo tawaafka bilkacbati lagu dawaafo iyo walwuquufi bicarafa istaagga la istaagayo carafa aw ilmasaajidi ama masaajidda ku jeesjeesa iyo walaadaani aadaanka salaada loo addimaayo aw illixya ama garhka ku jeesjeesa aw الsuna الnabawiya ama sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ilaa gayri dalika ilaa kuwaa kuwaan ahay laga gaadhiyo min shacaa'ir illah ka mida shacaairta ilaahay iyo wlmuqadasaat اlislaamiya waxyaabaha islaamku sharafta u yeelay fa huwa qofkaasi kaafirun waa mid gaaloobay oo diintii islaamka ka baxay istihzaaga waxaa la idhahdaa waa sukriyada iyo jeesteeska weyi jeesteeskana waxaa ku jira tanaqus yaraysi iyo quursi iyo xaqiraad ayaa ku jira waana noocun min asabbi waana qayb cayba ka mida istihzaaga sidaa awgeed qofka jeestees ku sameeya allah subxaana wa tacaala mid ilaahay caayibuu noqonaya ilahay oo la caayana dee waa gaalnimo kadalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aanka diinta malaa'igta marka hore ayaa cayda la caayo tanaquska lagu sameeya kufriya gaalnimo ay tahay amaa jeeseeska lagu jeeseyso culimada iyo ducaadda iyo dadka muslimiinta ah kaasi laba ayuu u qaybsamayaa haddii jeesteeskaasi sababtiisu ay tahay diinta ay haystaan awgeed iyo cilmiga ay xambaarsan yihiin kaasi wuxuu noqonayaa iyadoo lagu jeesteesay diinta lafteedii iyo cilmiga laftiisii kaasi waa kufriyo gaalnimo amaa haddii lagu jeesteesaayo iyaga shakhsiyaadkooda iyaga u gaarka iyo dawaadooda kaasi wuxuu noqonayaa istihzaaga ama jeesteeska muxaramka ah ee aan bannaanayn hase ahaatee ma gaadhsiisna ilaa xaddi lkufri ma gaadhsiisna oo dee sida sibaabulmuslim ay fisqi u tahay ayaa alistihzaau bidaatihi wa shaksiyatihina fisqi uu noqonaya kadalika sheekhu wuxuu leeyahay salaadoo kale qofku ku jeesteeso oo idhaahdo maxaa aniga ila soo arkay waxa weeyaan kuwab la maydhmaydha iyo food dhulka la dhigdhiga iyo istaagtaag iyo waxaan maxay macno samaynaysa ee la yskaga dhibaya ama zakadii ama siyaamkii ama xajkii ama atawaaf bilkacba oo ihi maxaa qolkan yare meesha ka dhisan lagaga warwareegaya waa nacasnimo waxaniya amaba carafo istaagga la istaagiyo ku jeesteesay amabase masaajidda in masaajidda lagu jeesteeso iyaduna khatarteeda ayay leedahay khaasatan masaajidda waxa weeyaan sunnada la waafajiyey waxaa arkaysaa tusaale ahaan midla hada almasjid ee aynu ku dhex jirno iyo masaajiddo kale oo laga daayay mixraabka dad ku jeesteesaya waa arrin khatarteeda la weyn mixraabku muu lahay masaajidkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam kadalika wax adilaah oo min alqur'aani wasunna oo ku soo aroortay in masaajidda loo sameeyana ma jirto haddii diin loo aamino inuu diinta ka mid yahay loo ictiqaado qofka ka taga lagu qabsadana bidaca muxdadka ayuu ka mid noqonayaa sida a'immadu ay tasriixiyeen mana aha mid iminka soo garrisay waa mid kutubta ku qoran oo culimmadu weligoodba ay sheegi jireen marka masaajidka aan lahayn in lagu jeesteesaa min baabi alistihzaa bilmasaajid ayay soo gelaysaa kadalika aadaanka buu yihi sheekhu iyo lixyada garhka garhka laftiisa la bixitaanka garhka lala baxo oo lagu jeeseesaa waa sunnadii rasuulka oo lagu jeeseesay calayhi salaatu wasalaam bikhilaafi haddii saaxibu lixya nafsuhu istihzaagu uu ku dhacaayo farqi baa udhaxeeya qofka lixyadana lagu jeesteesaayo daatadiisa taasi waa kabiira iyo dembi weyn iyo in waxa weeyaan garhka laftiisaba lagu jeesteesaayo taasi waa kufri iyo gaalnimo kadalika shacaa'irta kale islaamka in lagu jeesteesaa waa kufri wuxuu yihi sheekhu qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi qul waxaad tidhaahdaa abillaahi ma ilaahay iyo wa aayaatihi aayaadkiisa sharcigae diiniga waa qur-aanka iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ayaad kuntum ahaydeen tastahzi'uun kuwa ku jeesteesa laa tactadiruu waxbaha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinii dabadi in nacfu haddaanu u dhaafno can daa'ifatin koox minkum idinka idinka mid ah nucadib waanu cadaabi doonaa daa'ifatan koox kale waxaanaanu ku cadaabi doonaa biannahum kaanuu iyagu inay ahaayeen mujrimiin kuwa dembi falayaal ah aayaddani waxa ay ku soo degtay nin ku jeesteesay saxaabada iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo yidhi ma anana arag buu yidhi kuwayagan quraada mila quraa'ina haaulaa kuwa ka caloola waaweyn kana fulaysan marka raggu ay ku kulmaan garoomada dagaalka dabeeta ilaahay baa subxaana wa tacaala rasuulka aayaddan kusoo dejiyey ilaahay subxaana wa tacaala kuwaasi uu ku canaananayo uu leeyahay ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkaad ku jeesjeedisaa waxbaha cudur daaranina waad gaalowdeeni waxaanay ku cudur daaranayenay lahaayeen inamaa kunaa nakhuudu wanalcab wanaqtacu bihi ariiq hadal badnaan un baa noo geysay rasuulka ilaahayow safarkana waxaanu islahay iskaga soo gaabiyo iskaga yaraya safarka bimacanaa qofku markuu safro sheekooyin iyo xikaayooyin buu u baahan yahy taasaa noo geysaye gaalnimo kale noomay geynin marka taa lagama yeelin oo dee gaalnimada ma banayso ciyaarta iyo hadalbadnidu wax gaalnimo inaad ku dhawaaqdo ama aada samayso arrintaasi kuu banayn mayso gaalnimadiina kaga baaqsan mayso kadaalika dee safarkan iskaga soo gaabinaayo dariiqa dheer ayaan isku ilowsiinayay cudurdaar noqon mayso rasuulkuna markuu ninkaasi u yimi isagoo cudur daaranaya aayaddaasi ayuunbu ku akriyay laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum rasuulka calayhi isalaatu wasalaam hashiisa caynkeedii buu iska laalaadiyey isagoo lahaa inamaa kunaa nakhuudu wanalcab rasuulkuna jawaab kale umuuda la ahayn wuxuu lahaa uun laa tactadir qul abillahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum marka aayaddu waxay tusinaysaa qofka gaalnimo ku dhaca isagoo le waan iska ciyaarayey amabase waktigaan isku dhaafinayey inaanu gaalnimadii kaga baaqsan ahayn cudurdaarka caynkaasi ah waxaa kaloo aayaddu ay tusinaysaa qofka inaanay shardi ahayn sida sheikhulislaam uu leeyahy raximah ullah in waxa weeyaan uu u qasdiyo inuu kufri ku dhaco inuu inuu gaalooba inuu uqasdiyaa shardi maaha ee mar hadduu ficilkaa iyo qowlkaa isagoo garanaya uu sameeyo walow yaanu ku talagelinba inuu gaaloobo diinta uu ka baxee waa uu kaga baxayaa samaynta qowlkaa iyo ficilkaa uu sameeyey diinta uu kaga baxaya waayo haddii la odhan lahaa waxaa gaaloobayo qofka ku talagala inuu gaaloobo diinta uu ka baxo lamama heleen buu leeyahy sheikhulislaam raximahullah cid ku talagelaysa inay diinta ka baxaan ila ida shaء allah wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi ina aladiina kuwa ajramuu xumaanta iyo dembiga sameeyey kaanuu waxay ahaayeen yadxakuun kuwa ku qosla min aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay qosl bimacnaa ula socda istihzaa iyo jees jees waidaa maruu bihi marka ay soo maraanna yatakaamazuun indhaha ayay isku qabqaban jireen iyagoo bimacnaa ishaaraya ama tilmaamaya quursi iyo xaqiraad iyo cay iyo waxa weeyaan meel ka dhac wa idanqalabuu markay ku noqdaan kuwa mujrimiinta ee gaalada ilaa ahlihi dadkoodii maray ku noqnaa ku noqdaanna inqalabuu waxay noqon jireen fakihiin ay farixiin iyagoo ku faraxsan kufrigooda iyo dembigooda iyo gaalnimadooda iyo istihzaaga iyo jeesjeeska ay muslimiinta ku samaynayaan wa idaa ra'awhu markay arkaan mu'miniintana qaaluu waxay odhan jireen ina haaulaa'i kuwaasi la daalluun waa kuwa hallaabay oo bimacnaa diintoodii ka hallaabay diinta ay sheegayaana ay leeyiin waa laga hallaabayna waa cibaadatu asnaami walawthaan waa cibaadaday caabudayeen asnaamta iyo awthaanta haakadaa buu ilaahay subxaana wa tacaala qolo kastaba camalkooda uu qurxiyey oo dalaal ay u arkaan iyagoo asnaamta oo la caabudi waayo laakiin dee arrintu raaci mayso aragtida dadka iyo waxa dadku ay qabaan ee alxaq waa xaq an yutabac xaqa iyo adilada sharciga ah ee ciddii baadiyaysan iyo ciddii xaq ku taagan kala soocaysa wuxuu ilaahay wamaa ursiluu lama dirin kuwaa gaalada calayhim laguma dirin muuminiinta dushooda xaafidiin iyagoo kuwa ilaalinaya oo lama odhan idinku muuminiinta ilaaliya oo xukuma lama odhan looma dirsan falyawma maanta waa maalintii qiyaamee aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay min alkufaari yadxakuun gaaladii bay ku qoslayaan aljazaau min jinsi alcamal adduunyada markii la joogay muuminiinta ku jeesjeeseen iyagana maalin ay kaga daran tahay oo maalin aakhira ah ayaa lagu jeesjeesayaa cala alaraa'iki yanduruun sariira dushood iyagoo saaran bay soo eegayaan kuwii muuminiinta ahaa waxbay eegayaan lama sheegin waxay eegayaan mafcuulka ama macmuulka oo la xadfaano wuxuu faa'iideeyaa bay idhaahdaan cumuum waxay eegayaan ilaahay subxaana wa tacaala wejigiisa si aayaad kale ay faa'iideeyeen waxaa kala eegayaa naciimka ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey haltuu kadalika waxay eegayaanay daalacanayaan kuwii kufaarta ahaa oo naartii ka dhex qayliyaaya hal thuwiba alkufaaru gaaladii ma laga abaalmariyey ama ma lagu abaalmariyey maa kaanuu yafcaluun wixii ay samayn jireen ayadda shaahida ku jiraa waxa weeye mu'miniinta oo lagu jeesjeesaa inay ka mid tahay ficilka kuwa kufaarta ah oo cidda samayn jirtay kuwa ay ahaayeen wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi waidaa ra'ayta markaad aragto aladiina kuwa yakhuuduun dhex dabaalanaya fii aayaatina aayaadkayaga ee ku dhex dabaalanaya bilistihzaa walictiraad inuu ku jeesjeesayo oo aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala aan u hogaansamahayn ee muran uu kala hor imanaayo fa acrid canhum kuwaa ka jeesa buu leeyihi rabbi subxaana wa tacaala oo bimacnaa adigu arrinka noocaasi ha kala qayb qaadanin xataa yakuuduu ilaa ay dhex galaan fii xadiidin hayrihi war aan kaa ahayn istihzaaga iyo jeesjeeska war aan ahayn ilaa ay bilaabaan adigu hala dhexgelinkaas wa imaa yunsiyannaka haddii uu ku ilowsiyaa shaytaanna oo adoo is-ilowsan waxaasi aad la fadhiisatana falaa taqcud ha fadhiisanin bacda dikraa xusuus kadib iyo waana lagu waaniyo lagu xusuusiyey kadib maca alqowmi aldaalimiin qoomka daalimiinta ah ee waxa weeyaan xaqa garab maray ee aayaadka ilaahay ku jeesjeesaya ha la fadhiisanin laa yajuus qofka muslimkaa meel shay xaaraama lagu samaynaayo in uu fadhiyo ilaa inuu yahay mooyaane mid khasban oo mukraha amaba se uu yahay mid meeshaasi u tegay si munkarkaasi uu u inkiro oo u diido laakiin munkarkii oo la samaynayo inuu iska fadhiyaa ma bannaan marka la leeyahay waa inuu qofku qalbiga ku bedelana munkarkii hadduu gacantii iyo carabka ku bedeli kari waayo maaha macnaheedu inuu iska si ag fadhiyo oo nacaybka aad qalbiga ka nacayso munkarkaasi waxaa calaamad iyo daliilu ah inaad agtiisa aad ka fogaato wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi waqad nazla calaykum waar waxaa dushiina lagu soo dejiyey fi lkitaab an idaa samictum marka aada maqashaan aayaati illaah aayaadka ilaahay marka aada maqashaan yukfa oo yukfaru biha lagu gaaloobayo aayaadka ilaahay lagu gaaloobayo markaad maqashaan oo wayustahzaw biha lagu jeesjeesayo falaa taqcuduu macahu waar kuwa ha la fadhiisanina aayaadka ilaahay ku kufrinaya ee aayaadka ilaahay ku jeesjeesaya xataa yakuuduu ilaa ay dhex galaan fii xadiidin hayri waar warka midaan ahayn ilaa ay bilaabaan inta warka noocaasiya ay wadaan iyo hadalka caynkaasiya ha la fadhiisanina innakum idinku idan markaasi haddii aada la fadhiisataan iyagoo istihzaagaa samaynaya oo idinkuna aada ku raalli noqotaan oo aada kala qayb qaadataan midluhu iyagoo kale ayaa tihiin ina allaha ilaahay jaamicu lmunaafiqiin waa mid ku kulminaya munaafiqiinta iyo waalkaafiriina gaalada fii jahannama naarta jahanamuu ku kulminaya jamiican dhammaantood weliba munaafiqiinta ayaa naarta jahanama meelaheeda hoose ku jira oo gaaladana kasii cadaab daran waayo waxaa la odhan karaa waabay ka kufri xun yihiin oo kufrigoodaa ka dhibaato badan ka gaalada kufrigooda caddaystay oo waa qumbulad mawquuta oo islaamka waxa weeyaan dhex taalla wa qaala subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yihi waman yucadim qofka weyneeya xurumaati illah ilaahay subxaana wa tacaala xurumaadkiisa waxyaabaha xurumada uu yeelay fa huwa khayrun lahu arrinkaasa u khayr badan cinda rabbi rabbiga agtiisa qofka aan weynaynna ilaahay waxyaabaha xurumada u yeelayna arrinkaasi shar iyo dhibaata ayuu u leeyahay cinda allah cadaab iyo ciqaabna waa u soo jeediya wuu sababaya qaala tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu ihi waman yucadim qofka weyneeya shacaa'ir allah calaamadaha waaweyne rabbi uu taagay sida qur'aanka iyo salaada iyo aadaanka iyo arrimaha aynu tilmaamnay kadalika waxa weeyaan xajka manaasigtiisa fainaha min taqwa alquluub weynayntaasi waxay ka mid tahay cabsida quluubta waa qof qalbigiisa taqwo iyo tacdiim iyo xubbi uu ku jiro masأalaة sabi الlah وsabi الrasuul xukm man facala hada wma rutiba wama ytaratb calay bاlاkhtisaar hadihi اmasأla dhowr jeer baynu tilmaamnay qofka caayo ilaahay ama rasuulka ama diinta ama malaa'igta wuxuu ku dhacay qofkaasi arrin keensanaayo riddo ama diinta in laga baxo caydana macnaheediiyo daabitkeedu waa maxay mas'alada cayda rasuulka in badanoo culimada ka mida ay leeyihin qofka rasuulka caya calayhi salaatu wasalaam xataa hadduu toobad keeno waa la dilaya sababta loo dilayana waxay tahay caydan waa meel ka dhac rasuulka meeluu kaga dhacay xaqii rasuulkana calayhi salaatu wasalaam uu duudsiyey rasuulka xaqiisii markaa yaa cafin kara sida abubakar uu yidhi anuu xaqayga waan cafin karaa laakiin xaqii rasuulka ma cafin karo calaa kulli xaal marka hadduu toobad keeno toobadiisu cinda allahi bay anfacaysaa laakiin mar walba isaga xaddu waa alqatl waa in la dilo weeyaan amaa qofka allah subxaana wa tacaala caaya ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa wuxuu tilmaamay inuu ku dhaafaayo bitawba tawbada qofku waxa weeyaan uu toobad keeno waxyaaba badanna waa ka ratibmaya waxaa ka ratibmaysa haddii kufrigaasi uu ku dhinto ama lagu dilo inaan lagu aasin xabaalaha muslimiinta inaan lagu tukan ayaa ka dhalanaysa gabadhiisi waxa weya inay ka fasakhanto oo aanu dee meher iyo nikaax u haynin baa ka dhalanaysa dadka aqaaribtiisa ee muslimiinta inaanu dhaxli karin iyaguna aanay dhaxli karin ayaa ka dhalanaysa hawlahaasoo dhan ayaa waxa weeyaan ka dhalanaya iyo axkaam kale oo fara badan waa masale markaa khatiira dad fara badanna u haystaan inay tahay masale sahlan annaaqib asaabic buriyaha toddobaad ee islaamka qofku uu ku buro asixru weeyaan sixirka waxaa la yidhaahdaa waa ficil shaytaaniya oo dadka qaarkood ay sameeyaan iyagoo adeegsanaya shayaadiinta shayaadiintuna sixirka qofka bari maayaan kuna kaalmayn maayaan xataa yakfur ilaa uu gaaloobo si ilah uhi wama yucallimaani min axadi xataa yaquula inamaa naxnu fitna falaa takfur qofna bari maayaan ilaa yidhahda waar fitnanna ha isku gaaloobin waa lagu gaaloobay markaa qof gaaloobay ayuunbaa sixirkaa shaydaanigaa baran kara qof muslim oo diintii haystaa ma baran karo siyaabo badan baa ayuu u gaaloobaya inay yidhaahdaan tusaale ahaan musxafka suuli ku rid ama ku kaadi ama jeexjeex ama diinta cay ama ilaahay cay isagoo laga yaabo salaadiina inuu tukanayo markaasaa in badanoo masaakiinta muslimiinta ka mid a odhanayaan soo kan salaada tukada waa sheekhe ee qur-aankana akriya isagoo qur-aankana akrinaaya salaadana tukanaaya ayaa laga yaabaa inuu yahay kafir waayo dee salaadaad tukataa kaa ilaalin maysa kufri haddaad la timaado wax kufri keensanaya qur-aankaad akridaana kaa ilaalin maayo inaad diinta ka baxdo haddaad la timaado wax kufri iyo gaalnimo wax weeyaan keensanaaya wa minhu waxaa ka mida un sheekhu uu yihi sixirka asarfu baa ka mid iyo walcatfu asarfu sheekha ayaa inoo fasiri doonee waa qofkii oo wax uu jecel yahay laga leexinaayo alcafuna waa qofkii oo waxaanu jeclayn oo aanu doonahayn lagu leexinayo sixirka ayay ka midin arrimaha noocaasi wuxuu yihi faama asarfu fahuwa isagu camalu sixriyun waa camal sixirka ka mida wa yuqsadu minhu ujeeddada laga leeyahay ay tahay tagyiiru linsaan insaanka in laga bedelo camaa yahwaahu waxa uu jecel yahay oo laga leexiyo ka sarfi rajul sida ninka in laga leexiyo can maxabati zawjati jacaylka uu qabo gabadhiisa oo loo leexiyo ilaa bugdiha inuu u cadhoodo maxaa lagu leexiyey ninkii oo hawadiisii iyo jacaylkiisii iyo maylkiisii lagu bedelay sixir wa ama alcadfu miyaa fahuwa isagu camalun weeyaanoo sixriyuna aydan ku noqoshe oo yuqsadu minhu isagana looga qastinaayo tarkiibu linsaani insaanka in la jeclaysiiyo fii maa laa yahwaahu waxaanu jeclayn ilaa maxabatihi jacaylkiisa aanu doonahayn biuruqin shayطaaniya iyadoo la marayo dariiqyo shaydaanku uu jeexay waa inagii tilmaamay dee in shaydaanka lagala kulmay sixirka qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi wamaa yucallimaani ma baraan min axadin qofna sixirka xataa yaquula ilaa ay yidhaahdaan inamaa naxnu fitna annagu waxaan nahay fitno dirna laba malag iyo haddii la idhaahdo laba shaydaan bay ahayn ee falaa takfur ha gaaloobin sixirka waa lagu gaaloobay laqad calimuu laman ishtaraa maa lahu fi laakhirati min khalaaq ilahay wuxu uhi waxaa kala ogaadeen qofka sixirkaasi diintiisa ku badasha aakhiro inaanu ku lahayn wax nasiiba aakhirana gaal ayuunbaan nasiib ku lahayn ee qofka muslimka ee haba la cadaabo oo haba soo maro waxa weeyaan ciqaab aakhiro nasiib waa ku leeyihi qofka la dhaha aakhiro nasiib kuma leh waa qof gaala weeye markaa saaxiriinta waxaa la tilmaamay aakhiro waxa nasiiba haba yaraatay inaanu ku lahayn wax dheefa وعn cabdاللahi بن mascuud radي الlahu عanهu qaala wuxuu yihi qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayh wasalam rasuulku wuxuu yihi ina الruqى tufitaanka qofka wax lagu tufayo ee qur'aanna aan lagu tufahayn duca nebiga ka sugnaatayna aan lagu tufahayn ee lagu tufaayo magacyada jinka iyo magacyada shayaadiinta iyo baryo iyaga loo baryayo iyo watamaa'ima qardhaasaha dadka laga lulayo ee waxa weeyaan lagu qorayo magacyada jinka iyo baryada qofka jinka iyo shayaadiinta loo baryayo iyo watiwala madiidadu shirkun waa shirki buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam way noo iman doonaan tufmada iyo tamiimada oo qardhaastaa xukunkoodu laakiin iminka wuxuu ka hadlaya sheikhu tiwaladu inay tahay shirki tiwaladuna waxay dhaa madiidada oo ah in ninkii la jeclaysiiyo gabadhaanu doonahayn ama gabadhii la jeclaysiiyo ninaanu doonahayn ama cagsiga oo la isnecbaysiiyo dadkeena waxay u maleeyaanba qaarkood inay diinta ka mid tahay oo wadaadada ayaabay u doonan jireenba oo u samayn jiray waxaa wadaadka waxaa kuu samaynaya waa saaxir waana shaytaan shaytaanun mariid weeye hana moodin sixirku inuu yahay mid gaalada in laga qaato kutub buu ku qoraya sixirku in fara badan oo dad culimo inoo sheegan jiray ay haysteen oo dadka waxa noocaasi ay u samayn jireen madiidaa la samaynayaa iyo waxaa la samaynayaa saasoo kale waxaana yidhaahdaan luqmatulxajar iyo haadaa kullu waa min asixr waxaasoo dhami sixirka ayay ka mid yihin waxaanay adeegsanayaan dadka samaynaya shayaaiin bay adeegsanayaan ficilka caynkaasiyana way ku kufriyayaanoo waxyaabaha diinta lagaga baxa ayaa uu ka mid yahay rawahu abu dawuud waxasanahu shaykh muqbil fi saxiixi lmusnad wa saxiix lalbani fi saxiix ljaamic waa inoo iman doonaa sixirku insha allah isagoo intaa ka faahfaahsan annaaqibu thaamin guryaha sideedaad waa munaasaratu lkaafiriin gaalada in loogu kaalmeeyo iyo wa mucaawanatuhum in lagu saacido cala lmuslimiin dagaal ay muslimiin ku hayaan masalau lmudaahara waxaay hoos imanaysaa mas'alada muwaalaadka xidhiidhinta gaalada la xidhiidhiye la jeclaado haddii qofku waxa weeyaan gaalada uu xidhiidhinaayo inuu aaminsan yahay inay saxsan yihiin oo diin xaqa ay haystaan raallina uu ku yahay waxaasi ay diin ka dhiganayaan oo uu ku waafaqsan yahay muwaalaadka caynkaasiya iyo munaasarada waa ku gaaloobaya hadduu gaalada ugu kaalmaynaayo jacayl uu u qabo kufriga iyo ehelkiisa dee waa ku gaaloobay qofka kufriga jeclaada iyo dadka kufriga hadduu gaalada ugu kaalmaynaayo nacayb uu u qabo islaamka diinta islaamka iyo dadkeeda waa gaaloobaya arrinka noocaasiyo diinta waa kaga baxaya hase ahaatee haddii arrinka noocaasi ay kalifayso in qofkaasi uu leeyahay maqsad dunyawiya sidaaynu ka arki doonno qisada aayaadkan ay kusoo degeen amaba qofka muslimkaa ay isnecab yihiin oo ay ishayaan xaaladda noocaasiyo qofkaasi kufri in lagu xukumo laguma degdegi karo sida ka dhacday maalan undulus bilaadkii la odhan jiray iminka sbain ay ula baxeen boqoradii muslimiinta ee ka jiray mid waliba markuu mid kala doonay inuu ka takhalluso gaalada usoo kaxaysan jiray maca dalika ahlulcilmigu kufri iyo gaalnimo kumay xukumin waayo waxaa la ogaaday maqsadka ku xambaaraya kadalika in fara badan ayay dhacday inay muslimiintu gaala ay isu kaalmaysteen marka haddii la ogaado qasdigu inaanu ahayn inuu qofkan islaamka nacayb u qabo kufrigana jacayl u qabo in lagu degdego maaha xukunka lagu xukumaayo qofkaasi kufri qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yihi waman yatawallahum ka xidhiidhiyo gaalada ee minkum idinka idinka midii fa inahu minhum iyaga ayaa u ka mid yahay kaas waxaa mufasiriintu aayaddan ay ku fasireen laba tafsiir qola yidhi fa inahu minhum fii hadihi alkhisla khasladaasi gaalada uu ku xidhiidhiyey ayuu kaga mid yahay ee maaha inuu dadka ahy kufriga u ka mid noqday macnuhu haddii khasladaasi ay tahay mid kufriyana dee waa uu kufriyayaa haddii ay macsiyo tahayna dee mid macsiyo sameeyey buu noqonayaa oo khasladaa kala mid noqday gaalada iyo qole yidhi aayaddu waxa ay ka hadlaysaa waa tafsiirka labaade qofka gaalada xidhiidhiya xidhiidhin ay ku jirto inuu diintooda ku raali noqdo ku waafaqsan yahay islaamkana waxa weeyaan nacayb uu hayo ina allaha ilaahay laa yahdi ma hanuuniya alqowma alaalimiin qowmka aalimiinta wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa muuminiinta ayow in tutiicuu haddaad adeecdaan fariiqan koox min aladiina kafaruu kuwa gaaloobay ka mida min aladiina uutuu kitaaba kuwa kitaabka la siiyey ka mida waa yuhuud iyo nasaare yaruduukum way idin celin doonaan bacda iimaanikum iimaankiina dabadii kaafiriin gaalnimo ayay idiin celin doonaan haddaad adeecdaan nimankaas wa kayfa takfuruun oo sideebaad u gaaloobaysaan waaba la yaabe wa antum tutlaa calaykum iyadoo laydinku dul akrinaya aayaat ullah ilaahay aayaadkiisa wa fiikum rasuulu rasuulkiisana uu idin dhex joogo sidee baad u gaaloobaysaa waaba la yaabe waman yactasim billah ka ilaahay subxaana wa tacaala qabsado xadhigiisa faqad hudiya waa la hanuuniyey ilaa siraati mustaqiim jid toosan baa lagu hanuuniyey waxaayaddu marka ay tusinaysaa qofka gaalada adeeca gaaladu inaanay had u jiidahayn ee gaalnimo iyo kufri ay u wadaan diintiisana ay ka saarayaan qaala tacaala ilahay wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintii in tutiicu aladiina kafaruu kuwa gaaloobay haddaad adeecdaan yarudukum calaa acqaabikum cidhbihiina idinka celin oo gaalnimo iyo kufri bay dub idinku celin oo fatanqalibuu dabeetana waxaa idin noqon khaasiriin kuwa khasaaray bal illaahu mawlaakum ilaahay baa subxaanau wa tacaala xidhiidhiyihiinna iyo ka idin jecela idin gargaaraya wa huwa khayru nnaasiriin ilaahayna subxaana wa tacaala cid gargaarta waa ka u wanaagsan haddaad gargaar iyo nasri doonayso ilaahay ka raata subxaana wa tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay oo laa tattakiduu ha ka dhiganina caduwii cadowgayga gaalada ilaahay cadowga u yihiin iyo wa caduwakum cadowgiina oo dee muslimiinta cadowbay gaalada u yihiin inay cadow u yihiin muslimiinta iyo muuminiinta maaha mid iminka bilaabantay sida dad fara badan ee u sawirayaan haadihi waa cadaawa weligeedba soo jirtay maha cadaawa iminka bilaabantay maraykanku inuu islaamka cadow yahay ama ingiriiska ama faransiis iminka maynaan ogaan markuu hadahadliu yidhi afghanistan baanu ku duuleynaya sidan horseyn sidan kunaa naclam bi hada min qabl wa min bacd weligeedba waa ogeyntaa qof kastoo qur-aanka akriyaana arrinka noocaasi waa ogyahay marka ayaan la isku khaldin cadaawada gaalada ay muslimiinta iyo islaamka u hayaan iyo dad muslimiinta oo manhajka ay ku socdaan uu yahay mid khaldan waxyaaba islaamka aan waafaqsanayna samaynaya in ficilkooda la tabriiriyo la saxayaan la isku khaldin cadaawada ay gaaladu inoo hayaan ee weligan ba aynoo ogeyn keensan mayso dadka muslimiintae khaldan ee manhaj munxarif oo kii rasuulka aan ahayn ku socda inaynu nidhaahno waa saxsan yihin oo xamaasaddu ay keento in nidhaa indhaha laga laabto waxa weeyaan khaladkooda oo yaa walan waa khaldayn maadaama gaala is hayaan laa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo jihaadkii kusii socda ayaa saxaabada qaar ka mid oo goor dhoweyd soo islaamay waxay yidhaahdeen intay soo mareen kuwa gaalaa oo geed samaysta ay ka barakaysanayaan rasuulka ilaa geedkanoo kale noo samee annaguna ka barakaysanay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi allahu akbar inaha sunan laqad qultum kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilaahan kamaa lahum alih ilaahay baa weyn buuhi waxa aad ku hadlaysaan ka weyn war waxaad ku hadashay wixii reer banu israa'iil ay kula hadasheen muuse oo ay yidhaahdeen annaga ilaah noo samaysaa dadkan kaleba ilaahay u leeyihiin hal sakata nabiyu calayhi salaatu wasalaam can hada lmunkar rasuulku munkarkaa miyuu ka aamusa isagoo jihaadkii ku jira muu odhan waar sabku yaanu kala jabina dhinac baa loo wada jeedaa gaaladii baa lagu socdaaye inaga daayo waxay doonayaan ha samaystaan muu odhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa wahaakada culamaa lislaam markii ay socotay alxuruub saliibiya dagaaladii kiristaanku islaamka ay kusoo qaadeen alxuruubu tatariya dagaaladii tataarka nimankii la odhan jiray ay islaamka kusoo qaadeen iyagoo dagaalkaasi uu jiro may odhan culimmadu muwaajahadu waxay ka dhaxaysaa mucaskarkii islaamka iyo mucaskarkii kufriga ee ha laga aamuso khaladka muslimiintu ay leeyihiin laa wallahi inaanay odhan ee inxiraafkooda way bayaaminayeen bal allahu rabbuna subxaanahu wa tacaala khaladkii saxaabadu ay sameeyeen kamuu aamusin iyagoo gaalada ishaya ghaswatu uxud amarkii rasuulkay saxaabadu khilaafeen qaar ka midi gaaladiibay ishayeen ilaahay mu odhan ha laga aamuso saxaabada khaladkooda indhaha laga laabto mar hadday gaalo la dagaalamayaan waxa weeyaan gaaladu yaanay ku wiirsan bal ilaahay wuxuu yihi man minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira waxaa idin ka mida baa layidhi kuwa adduunyo doonaya iyo kuwa aakhira doonaya undur bal u fiirso waa rabbuna subxaana wa tacaala liannahu waxaa marka horeba muhima inay naga dhaadhacdo khaladka ay muslimiintu leeyihiin inuu yahay ka keensanaya inay gaalada u jabaan maxaa keensaday gaalada in loo jabo ilahay miyaan odhan wamaa kaana allahu liyajcala lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiila ilaahay gaalada uma yeelayo wadda ay u maraan dhibaataynta muslimiinta iyo kaxoogroonaantooda maxaa keensaday haddaba cala almu'miniina soo lama odhan mu'miniin dhaba baan jirin de iimaankii baa laga dhab sheegin wa ilaa gaalo meelay noo soo marta may hesheen ilaahay baa yidhi in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum waar haddaad ilaahay u gargaartaan idinkana waa idin gargaari lugihiinina dhulku ku sugiyo cidin idin loodin mayso marka xamaasad faariqa waxba tari mayso iyo gaala islaam necab gaala islaam waa necabto adiguna waad ogtay qur-aankuna waa kuu sheegay sunnaduna waa kuu sheegtay idaacad waxaad ka dhagaystay waxay kusii kordhisay maaha laakiin isweydiiyo gaalada islaamka necab maxaad ku jabinaysa muslim taariku salaa muslim ilaahay caayiya muslim waxa weeyaan dadkiisa ay qaawan yihiin wanaagga aan farahayn muslim waxa weeyaan yastamicu laqaani heese dhagaysanaya muslim daawanaya waxa weeyaan video iyo telefishon waxxumi ay ka socdaan muslim yafcal kullu shay gaala naceebahay wallahi in waxba kaa tarayn adigu toosnow istaqim cala amri illah ilaahay diintiisa ku toosnow gaala marka wax alaala waxay tama jirto hubkeedi iyo awoodeedii waxba ka socon maayaan marka waxaa loo baahanya dadka muslimiinta arrinka noocaasa inay fahmaan ta kale waa in quluwiga la iska ilaaliyo waxaa arkaysaa dad iminka ka hadlaaya masaajida odhanaya carabi way ridowday laa xawla walaa quwata illa billah limaada loo ridowday maraykan bay raaceen oo carabta maraykan raacday waayo man hum alcarab ee maraykan raacday yaa carabe maraykan raacay waa ta kale maraykan muwaafaqada la waafaqaa inaanay wanaagsanayn waa garananaaye kufri iyo riddo ma tahay mar walba maaha xamaasadu qofka inay la jiidho oo axkaamta sharciga waxa weeyaan uu ka tallaabo amrun khatiirun jidda marka ilaahay wuxuu ihi waar cadowgeygiiyo cadowgiina ha ka dhiganina awliyaa kuwa aad jeceshihiin oo tulquuna ilayhim bilmawadda kuwa aad xidhiidhinaysaan oo tulquuna ilayhim bilmawadda iyaga jacayl aada isweydaarsanaysaan gaalka inaad mucaamalo la yeelato dunyawiya oon shareecada ka hor imanahayn laguma diidana laakiin gaal qalbigaaga haka jeclaan mahma kaana lamru waa inaad necbaato oo cadaawa aad u hayso waqad kafaruu iyagoo ah kuwa ku gaaloobay bimaa ja'akum shayga idin yimi min alxaqi ah iyagoo ah kuwa ku gaaloobay xaqa idin yimi seebaad u jeclaanaysaa yukhrijuuna arasuula rasuulkiibay saarayaan gaaladu iyo waiyaakum idinkaba maxay idiin saareen an tu'minuu ee bi an tu'minuu inaad rumayseen awgeed billaahi ilaahay oo rabbikum ah in kuntum haddaad tihiin kharajtum inaad u baxdeen jihaadan fii sabiili jihaadaad jidkayga u jihaadaysaan iyo ibtiqaa'a mirdaati raadin aad raadinaysaan raalli ahaanshahayga ha ka dhigana bimacnaa kuwaasi awliyo iyo kuwa aad xidhiidhinaysaan tusiruuna ilayhim waxaad u duusinaysaan buu ilaahay leeyahy bilmawadati jacayl ayaad si qarsoon nimanka aad u siinaysaan wa ana aclamu aniguna waan ogahay bimaa akhfaytum waxaaad qariseen iyo wamaa aclantum waxaad muujisaanba waman yafcalu minkum ka idinka mida arrinkaa sameeya ee gaalada xidhiidhkaa u sameeyaana faqad dalla waa hallaabay sawaa'a sabiil jidkii toosna waa ka hallaabay in yaqafuukum hadday gaaladu idinka xoog roonaadaan yakunuu lakum acdaa'an cadowbay idiin ahaanayaan gaalada iminka aad xidhiidhinaysaan hadday idiin haata helaan ha moodin inay wanaag idiin soo wadaan wayabsutuu ilaykum waxay xaggiina usoo fidinayaan aydiyahum gacmahooda waa idin gacan saarayaan iyo wa alsinatahum carabadooda bisuu'i xumaan bay la soo fidinayaan gacmahooda xumaan watiya carabkooda xumaan ku dhawaaqaya wawaduu waxay jeclaadeen low takfuruun haddaad gaaloobi lahaydeen aayaddan waxay kusoo degtay qiso macruufa oo bukhaariyo muslim uu wariyey saxaabiga xaatib ibnu abi baltaca la yidhaahdo ayaa ka hor helay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu duullimaad ku yahay gaaladii qureysheed dabeetana warqad buu u qoray gaaladii qureysheed uu leeyahay haddaba waa saxaabiya u fiirso uu leeyahay waa idinku soo fool leeyahay nebi maxamed ee usii diyaargarooba maxay tahay kaalmayn gaal muslim loogu kaalmayo taa ka weyn waa nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam yaana jidgooyo usii gala wayaan macnaheedu dee gam ka siiyaa ka dhalanaysa dabeeto ilaahay baa u waxyooday rasuulkiisa calayh salaatu wasalaam oo u sheegay warqadda noocaasi inay jirto gabadh baa loo dhiibo gabadhaasi timaheeda ku dhex tidicday warqadda ah sida loo qarinaayey rasuulku laba saxaabi ayuu diray cali iyo mid kale uhi rawdatulkhaaf meesha la idhaahdo gabadha joogta gaadha oo warqaddaa ka soo reeba gabadhii bay gaadheenoo markii hore waa dafirto waa diiday waxay idhahdeen wallaahi waanu ku qaawinayna dharkaanu kaa dhigayna haddaad soo saari weydo ila way hubaano nebi maxamed baa waxyi loogu sheegay inay hayseen deeta waa soo saartay warqadii waa la keeno xaatib baa loo yeedho saxaabiya radia allahu canhu munaafiqna maaha waxaa lagu yidhi lama odhan xaatiba waad gaalowdeen ama waa lagu dilaya ama diinta kusoo noqo waayo ficilkana muwaalaat alkufaar xidhiidhinta gaalada ayaa mid ixtimaala u dhici kara inuu qofka gaalnima ku kaliftay iyo inay ku kaliftay macsiyiyo dembi uu ku dhacayo rasuulku wuxuu ku yuhi maa xamalaka calaa hada war xaaibu maxaa waxaan kuu kalifay wuxuu ihi xaaib radia allahu canhu wallahi rasuulka ilaah arrinkaa igumuu kalifin jacayl aan u qabo gaalada iyo iyo kufrigood iyo nacayb aan u qabo islaamka iyo dadkiisa waxaa arrinka noocaasi igu kalifay saxaabada oo dhami dad bay ku leeyihiin xagga u ilaalinaysa wixii dad iyo xoola meesha ay kaga yimaadeen anigana cidna meesha ima joogto waxaa markaa aan doonay nimanka inaan gacan u geysto oo aan kaga helo arrinka noocaasi inay i ilaaliyaan wixii halkaasi iga yaalay nabi maxamed alayh salatu wasalaam wuxu war iska daaya qad sadaqakum runbuu idin sheegay waa runtii marka aayadda qur-aankiina waxay tusisay inaan arrinkaa ku gaalin waayo bismi liimaan baa loogu dhawaaqay yaa ayuha aladiina aamanuu cidda u horraysa ku dhacaysa waa xaatibkii ficilkaa sameeyey kadalika ilaahay mu odhan wuu gaaloobay wuxu uhi faqad dalla sawaa'a sabiil jidkii toosnaabuu ka lumaayun buu ihi rabbi subxaana wa tacaala waxaa kaloo ilaha uhi wawaduu low takfuruun mu odhan waad gaalowdaybe gaaladanaad saan u xidhiidhinaysaan waxay jecel inaad gaalowda buu yidhi markaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam markuu yidhi beder buu xaadiray oo dadka qaarkood ay idhahdaan xaatib wuxuu u gaaloobay wuxuu ka mid ahaa saxaabadii beder xaadirtay kaasi waa isdilaalan saxiix ahayn beder oo uu xaadiray kufri kagamuu baaqsadeen haddii mujaradu muwaalaat lkufaar ay tahay kufri laakiin beder xaadiritaankeeda wuxuu kaga baaqsaday dilkii la dili lahaa waayo laba dembi buu sameeyey arrinkaa muwaalaat lkufaar wa munaasaratum cala lmuslimiin gaaladuu xidhiidhiyo muslimiinta ugu kaalmeeyey waa dembi kaas haddii arrinkaa ay ku kalifto jacayl uu qabo kufriga iyo nacayb islaamka uu qabaa uu ku gaaloobi lahaa taa wuxuu kaga baaqsaday inuu sheegay inaanay taasi ku kalifin dembiga labaadna waa dembu ljaasuusiya inuu basaasay islaamkii qofka muslimka ee muslimiinta basaasay gaalada u basaasana xukunkiisu waa in la dilo markaa dilkaasuu kaga baaqsaday xaaib radia allahu canhu ka qaybgalka uu ka qayb galay ghaswatu badrin wa qaala jala wacala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo laa tatawallow waan ha ka weli dhiganin oo ha xidhin oo ha jeclaanina qowman qowm qadiba allahu calayhim ilaahay uu cadhooday oo qad ya-isuu ka quustay min alaakhira kama ya-isa alkufaar siday gaaladu uga quusteen min asxaabi alqubuur qubuur dadka ku jira oo ay u aamineen inaanu duu soo noqon ahayn marka ilaahay subxana wa tacaala qoomka ilaahay u cadhooday kafarada ah in aan la xidhiidhin oo aan la jeclaan ayuu rabbi tilmaamay mahmaa facalu hay-adaha ahaadaan dadka waxa siiyaan ha muujiyaan wanaag likufrihi baad unacaysaa gaalnimadiisa awgeed wuxuu doonayo wanaagaba ha sameeyo waa kaafir kufrina xumaan ka weyni ma jirto bukdi iyo cadho iyo cadaawad waa inaad kafaro oo dhan gaalo oo dhan waa inaad qalbiga ugu hayso qalbigaagaa maxaba iyo kalgacayl gaaladaad u haysaa inaba waa inaanay gelin wallahu aclam waxka billahi tawfiiq وعلى آله وصحبه ومن اهتدى weli waxaynu wadnay oo aynu ku dhex jirnay duruustii ka hadlaysay nawaaqid lislaam waxyaabaha buriya islaamka wuxuu yihi sheekhu raximah اllah annaaqid الtaasic buriyaha sagaalaad man ictaqada qofka aamina ana bacda annaas dadka qaarkood yasicuhu inay u bannaan tahay alkhuruuju bixitaan can shariicati muxamedin sala allahu calayh wasalam sharciga nebi maxamed uu ka baxo kamaa wasica alkhadir sida khadir ay ugu bannaanaatay alkhuruuju can shariicati muusa calayhi asalaam inuu ka baxay oo khilaafay sharcigii muuse faqad kafara qofkaasi waa uu gaaloobay waxay tusinaysaa adilada kitaabka iyo sunnadu khadir inuu ahaa nebi ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray oo loo waxyooday sharci gooniya oo aan ahayn kii nebi muuse calayhi salaatu wasalaam oo ay ku bannaanayd shareecada khadir loo waxyooday arrimo aan ku bannaanayn sharciga nebi muuse sidaa awgeed ayaa khadir wuxuu tilmaamay arrimihii uu sameeyey ee suuratulkaaf lagu sheegay inay ahaayeen arrimo uu ku ogaaday bilwax wamaa facaltuhu can amri waa kii yidhi arrinkaa kumaan samayn ra'yigayga iyo go-aan anigu aan leeyahay ee bimacnaa waa lay waxyooday kadalika ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamay inuu khadir baray cilmi xaggiisa ka yimi naxariisna rabbi subxaana wa tacaala uu ku soo dejiyey taana macnaheedu waxa weeyaan in loo waxyooday arrinka odhanaya khadir weli wuu nool yahayna waa khuraafo aan asal lahayn wax daliilo qur-aanka ka mida ama sunnada saxiixa ka mida oo arrinkaa tusinayaana ma jiro sheekha weyne ee shaaficigee la odhan jiray alxaafid ibnu xajar raximah ullah kitaab ayaa uu qoray uu ku caddaynayo waxyaabaha loo daliishaday khadir inuu nool yahay inaanay sugnayn halkan markaa sheekhu waxa uu ka hadlayaa qofka yidhaahda aniga waxaa ii bannaan sharciga nebi maxamed inaan khilaafo sidii khadarba uu u khilaafay sharcigii nebi muuse qofkaasi waa uu gaaloobaya diinta uu ka baxaya waayo qofkaasi wuxuu noqonayaa mid xalaashaday wax laga xaaraantimeeyey oo qofku inuu sharciga nebi maxamed khilaafaa xaaraan bay ka tahy oo maalintii lasoo diraayo dadkao dhan waajib ku noqotay inay nebi maxamed raacaan oo dadkaoo dhan baa loo diray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoon la kala reebreebin xataa kuwii diimaha hore haystay baa loo diray yuhuud iyo nasaara waxaanu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma jiro mid yahuudiya ama mid kiristaan ah oo maqlaaya bimacnaa in lay soo saaray oo kadib aanay rumaynahayn ilaa dakhala annaar hadduu jirana naarta ayaa u gelaya kuwaasi xataa sharaaicda hore haystay ayaanay u bannaanayn inay khilaafaan sharciga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qof markaa sheeganaya inuu muslim yahay haddana sharaa'icdii nebi maxamed lala soo diray kuwo ka mida le aniga ima khusayso oo aniga waajibiguma aha oo inaan khilaafo ayaa ii bannaan qofka caynkaasi wuxuu ku dhacay riddo iyo kufri iyo gaalnimo islaamnimadiisina mid buriye ayuu noqonaya arrinka noocaasi waxau aad iyo aada ugu fara badan yahay dadka ahlu tasawufka ah waxaad arkaysaa iyagoo waxyaaba muxaramaada iska xalaashanaya tusaale ahaan waxaad arkaysaa mid iska guursanaya afar dumara in ka fara badan mar qura marka la idhaahdo waar sideebaad wax leedahayna waxau odhanayaa iska dhaafo annaga cilmigayaga iyo howlahayaga lama galo oo arrin kaloo adiga kaa kaa darajo sarraysa oo weli aanad adigu gaadhin macnaa wuxuu xalaashanayaa sharciga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu khilaafo ayuu xalaashanaya waxaa nagaa nin la weydiiyey waar sheekhiinan hebel imise dumaruu guursado markaasuu yidhi sagaal buu guursaday buu yidhi markaasaa la yidhi oo sagaal sidee buu u guursanaya suhi oo miyaanad maqal nebigu inuu sagaal qabay oo isagu min nebi baa baa la yidhi markaasuu yidhi oo miyaanad ogeyn awliyadu inay nebiyadaba ka sarreeyaan nebigaba uu ka sarreeya maxaad nebiga kaga soo celinaysa waa kufri waxa weeyaan waadixa oo iska cad waxaa kaloo arrinkaasi aad iyo aada ugu fara badan yahay dadka iyaguna ahlu tasawufka ee sheegta inay shareecadu leedahay daahir iyo baatin macanaa qayb qarsoon oo iyaga u gaara iyaga la hadlaysa waxyaabaha qaarkood u xalaalaynaysa iyo qaybtaa muuqatee dadka o dhan ka dhaxaysa taa lafteedu waa kufri sharciga daahir iyo baatin in loo qaybiyo ilaahay sharcigu soo dejiyo waa wada daahir waa kaa wada muuqda ee dadka o dhan laga rabo inay ku camal falaan oo ay raacaan laakiin qofku inuu dhahaa sharcigu daahir iyo baatin buu leeyahay oo markan aanu diinta khilaafayno hamoodin aanu diintii khilaafsannahayo baatinkii baanu ku camal falaynaa qaybtii qarsoonayd taa lafteeda ayaa kufri iyo gaalnimo ah diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa diintaa muuqata dadkao dhanna ilaahay subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey inay waxa weeyaan raacaan wuxuu yihi sheekhu